الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فروض المفتي قال المؤلف رحمه الله وحي شيخ فروديسة ومن شرط المفتي وحكم إذا قفك فتوانا جواب ديني بحنية شرط جيسة أن يكون النقض عالما مد يقان بالفقه fiqiga mid yaqaano waa inuu yahay aslan asal ahaan iyo waa farcan farac ahaan iyo laan ahaanba jirid ahaan iyo laan ahaanba waa inuu yaqaanaa khilaafan wa madhaban khilaaf ahaan iyo madhab ahaanbana waa inuu u yaqaanaa wa an yakuuna waa inuu yahay kaamil alaala aaladiisa iyo alaabtiisa iyo tuulkiisu mid uu dhammaystiran yahay fi lijtihaadi xagga ijtihaadka caarifan waa inuu yahay mid yaqaana bimaa yaxtaaju ilayhi wuxuu uga baahan yahay fi istinbaati alaxkaami axkaamta la soo bixiddeeda oo min annaxwi naxwihii iyo waluqati luqadiya wa macrifati arijaali iyo raggii warinayay xadiidka inuu aqoon u leeyahay wa tafsiiri alaayaati iyo aayaadkii fasirkoodana waa inuu garanayaa alwaaridati ku soo aroortay fi laxkaami axkaamta ku soo aroortay wal akhbaari iyo xadiisyadii alwaaridati ku soo aroortay fiihaa axkaamta waa inuu iyadana u yaqaanaa waxa uu halkan sheekhu markuu inooga soo baxay adiladii iyo adiladaasi markay iska hor timaado bal sidii loo kala hagayey ama loo kala hormarinayay ayaa halkana wuxuu inooga hadlayaa dee ciddii adilada ka shaqaynaysay oo qofkii mujtahidka ahaaya iyo kii markaa jawaabayay ee marka loo baahdo masale diiniya in laga jawaabo kii ka jawaabayay shuruuddii uu lahaa ayuu halkan sheekhu inoogalay wa xaalulmustadilli markii hore waataynu soo maraynay markaynu usulfiqiga qeexaynay waxaa ku jiray waxaalulmustadilli ka deliishanaya yacni xaalkiisii markaa kaa deliishanayaana waxa weeye waa mujtahidka waxaanu sheekhu mujtahidkii ayuu inoo dambaysiiyey waana masaga ama wadda ay mareen usuuliyiinta qaarkood oo in ijtihaadka laga dambaysiiyo adilada in badanna waxay sameeyeen inay ijtihaadka horraysiiyaan mabaxisa adilada ay ka damb ka horraysiiyaan maxaa yeele iyadu camalkii mujtahidka ayay noqonaysaa haddaba muftiganu inooga hadlayaana waa muftigii mujtahidka ahaa ayuu halkan inoogaga hadlayaa muftiguna waa ismu faacilo min aftaa ayuu ka yimi aftaana bimacnaa wuu caddeeyey weeye waxaana looga jeedaa almukhbiru can xukmin sharciyin qofkii ka warramayey xugun sharci ah kii ka warramayey ayaa muftiga la yidhaahdaa shuruud ayaanu leeyahay aanu saalix markaa u noqonaynin qofku ilaa shuruuddaa laga helo maxaa yeelay fatwadu arrinkeedu aada iyo laxaad buu u culus yahay qofkani waxaanuu la weydiinaya waa xukunkii sharciga ahaa waa qof ka jawaabaya oo tilmaamaya xukunkii sharciga ahaa qof ilaahay xaqiisa xaggiisa wax ka waqacaya oo ka saxeexaya weeye sidaa daraaddeed ayaa markaa arrinkeedu u culus yahay oo ay u baahan tahay markaas aqoon dheeraada waxay u baahan tahay xalaal miirasho waxay u baahan tahay deganaan waxyaalo fara badan oo muhiima ayay u baahan tahay waana markaa runtii ka tawaruci jireen oo waa ka gaabsan jireen asxaabtii iyo taabiciintii iyo dadkii wanaagsanaa waa ka tawaruci jireen oo waa ka gaabsan jireen waxaana yidhaahdeen laa adrii waa nisfu lcilmi ereyga laa adrii ma garanayo waa cilmiga barhkii cilmiga barhkiina waxay uga dhigeen ay ugu tilmaameen cilmiga barhkii inay tahay waxaa lahay cilmigii laba qaybood buu u qaybsamayaa qayb aad garanayso iyo qayb aanad garanaynin kan haddaba aad garanaysaa nisfiyo kala bar buu noqonayaa haba yaraadee kan aanad garanaynna dee niskii kale ayuu noqonayaa markaa laa adri nisfu lcilmi weeyaan bay yidhaahdeen waxa kale oo markaa fatwada waa ka carari jireen haddii fatwada iyo khalada ay kaga timaadana runtii raacdo dheer iyo tiraayo fara badan ayay ka samayn jireen tacdiim ulfatwa kitaab la yidhahdo ibnu jawsi uu leeyahay ayaa dhowr arrimood ayuu mashaayiqdii waaweyneyd ka soo naqliyey alxasan ibnu ziyaad ninkan la yidhaahbaa wuxuu yidhi waxaa la weydiiyey mas'alo markaasuu ku gefay dabeetana waxa uu garan waayey qofkii uu fatwadaa khaladkaa u sheegay ayuu garan waayey oo nin buu kiraystay wuxuuhi war waxaad tidhaahdaa ninkaa sheekh ah ee alxasan ibnu ziyaad la yidhaahdo masale ayaa la weydiiyey markaa maalintu caynka iyo caynkaas bay ahayd wuu ku gefay ee ninkii uu masaladaa u sheegayow soo noqo maalmo ayuu markaasiha ku naga oon waxba sheegaynin ilaa ninkii u yimi oo u sheegay fatwadii iyo jawaabtii hore u sheegay inay qalad ahayd ta saxda ayna sidaa u yahay waxaa kaloo ibnu jawsi markaa isaguna uu sheegay uu ihi waxa iga soo gaadhay mashaayikhda iyadii qaar ka mida inuu nin tuulo ka yimi u fatwooday tuuladana afar farsakh ama afar alifoof ayaa u dhaxeeyey markii ninkii uu tegey ayuu ka fikiray waxaan u ogaaday masaladii inuu ku khaldamay dabeetana tuuladii intuu u lugeeyey ayuu kaga daba tegey markaasuu yihi waxaad ogaataa masaladii aan kuu sheegay inaan ku gafay oo sawaabkeeduna sidaa uu yahay dabeetana marka dambe intaa dabeed wax la weydiiyo ayuu odhan jiray waarniyow anigu awoodaan afar farsaqoo dambe ku socdo ma karaye iga daayaba odhan jiro cid kale weydiiya haddaba weynida markaa fatwada arrinkeedu uu weyn yahay daraaddeed baa culimmadu waxay tilmaameen inuu markaa qofku mujtahid noqdo oo shuruud ayay u dhigeen markaa shuruudda waxaa ka mida buu yidhi an yakuuna caaliman bilfiqhi fiqiga waa inuu yaqaanaa fiqigana hadda waxaa looga jeedaa masaa-isha fiqigaah ee daadsan ee kutubta markaa ku qoran ayaa hadda fiqiga looga jeedaa fiqiga tii horeynu ku soo marnaynu ku soo qeexnay loogama jeedo oo macrifatu alaxkaami sharciya ayada ahayd hadda loogama jeedo inuu garanayo garashada bay noqonaysaa haddii kale haddaynu tii hore ku fasirno waxay noqonaysaa inuu garanayo garashada axkaamta sharciga bay noqonaysaa markaa fiqiga hadda waxaa looga jeedaa waa masaa-ishii markaa fiqiga ahayd haddaba aslan wa farcan buu yidhi asal ahaan iyo farc ahaanba waa inuu fiqigii u garanayaa asalka maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa usuululfiqigii furuucdana maxaa laga wadaa masaa-ishii juz-iga ahayd ee lagu soo saaray usuululfiqiga iyo adilada fiqiga ee ijmaaliga ah ayaa looga jeedaa haddaba dee fiqigiina waxaynu ku sheegnay masaa-ishii baynu ku sheegnay haddana aslan wa aslan wa farcan buu haddana yidhi oo fiqigiibaa wuxuu hoosgeeyey asal ahaan iyo farc asalkiiyo faraciiba fiqigii ayuu hoosgeeyey fiqigina waxaynu idhi waa masaa-ishii ee asalkii ka mid maaha sidaa daraaddeed baa waxay yidhaahdeen yacni usuushu fiqiga kama mid ahaa ee wuxuu u jeedaa un inuu duruqda axkaamta yaqaano usuusheeda iyo furuucdeedaba oo usuulu fiqigiina aqoon u leeyahay furuucdiina uu yaqaano oo axkaamta aaxaadka masaa-isha ah ee cilmulfuruuca markaa ka hadlaya waa inuu aqoon u leeyahay aslan wa farcan marka aslan wa farcan sidaas ayaynu ku macnayno waxaan dhahay asalkuna waa usuululfiqigii faracuna waa masaa-ishii fiqiga ahayd ee farciyaadka ahayd ayaynu weyn looga jeedaa waana iska tajawusun ama iska musaamaxa uun yacni raacinta uu markaa ama baabu taqliib weeye in markaa usuushii fiqigii markaa uu hoos geliyo maxaa yeelay samarada cilmi usuulku ka dhalanayo iyo midhaheeda ayaa fiqiga saas daraaddeed buu usuusha lafdeedii fiqiga uga dhalanayo dee wixii ay dhalinaysay wey culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen aslan waxaa looga jeedaa qawaacidkan kulliga ayaa looga jeedaa farcanna masaa-ishan ku dhisan qawaaciddaas ayaa looga jeedaa aslan waxay yidhahdeen waxaa looga jeedaa kitaabkii iyo sunnihii farcanna waxaa looga jeedaa waa masaa'ilkii markaa iyana ijtihaadka iyo qiyaaska ayaa looga jeedaa bay oo aslan wa farcan dhowrkaa macne ayay ku macneeyeen waa inuu yahay caaliman bilfiqi mid u yaqaana aslan wa farcan asal ahaan iyo farc ahaanba jirid ahaan iyo laan ahaanba waa inuu yaqaanaa khilaafan wa madhaban waa inuu khilaaf ahaan iyo madhab ahaanba u yaqaanaa oo khilaafka maxaa looga jeedaa qofkan muftigaa weliba kii mujtahidka ahaa ayaana halkan looga jeedaayo yani qofka dee waa shuruuddii mujtahidkuu lahaa khilaaf ahaan maxaa looga jeedaa waa inuu qofkan muftiga ahi ee mujtahidka ahi aqoonta uu fiqiga iyo usuulkiisa u leeyahay waa inay u dheer tahay inuu haddana daalacdo aqoon u leeyahay khilaafka culimmada dhex maray laga soo bilaabo saxaabadii taabiciintii kuwii ka dambeeyey si uu markaa dee ugu jawaabo oo ugu kaco qowl ka mida hadalladoodii hadduu u baahdo waa inuu ijmaaca masalooyinkay markaa ku ijmaaceen waa inuu garanaya si aanu masale lagu ijmaacay oo lagu kulmay khilaafkeeda aanu u fatwoonin oo aanu u noqonin markaa qof khilaafay ijmaac khilaafay wa madhaban madhab ahaan na iyadana waa inuu markaas dee u yaqaanaa markaa madhabanta mujtahidka ayaa dhowr qaybood loo qaybiyaa saddex qaybood ayaa mujtahidka loo qaybiyaa mid mujtahid mutlaqa ayaa la yidhaahdaa midna waxaa la yidhaahdaa mujtahid lmadhab midna mujtahid lfatwa baa la yidhaahdaa saddexaasaa loo qaybiyaa mujtahid lmutlaq waa ka shuruuddan ijtihaadkii aynu sheegayna in laga helay mujtahid lmadhabna waa ninkaa yaqaana madhab ka mida madaahibta culimada aqoonta fiican u leh ee awoodaya wixii imaamku aanu caddaynin inuu ku soo saaro usuusha imaamka inuu ku soo saaro awoodda u leh midna mujtahidulfatwa wa tarjiix baa la yidhaahdaayo waa qofka isaga ijtihaadkiisu ku gaaban yahay uun imaamkaa wixii ka ansaxay ee isagu aan awood u lahayn wixii aanu imaamkiisu caddaynin inuu soo saaro kaan awood u lahaynna mujtahidulfatwa baa la yidhahdaa kaa madhabkaa ku tabaxuraya imaamka markaa qawaaciddiisa iyo usuushiisa wax ku soo saarayana mujtahidulmadhab baa la yidhahdaa kaa isagu dee axkaamta soo saaraya aaladu ay u dhan tahayna waxaa la yidhahda almujtahid lmutlaq baa la yidhahdaa haddaba haddii aynu mujtahidulmutlaq hadda ka hadlayno madhaban waxay noqonaysaa waxa uu ra'yigiisu ku sugmayo waa inuu yaqaanaa iyo waxa ay markaa bannaan tahay ee saayik tahay inuu xaggeeda u kaco waayo marka uu khilaafkan ogaado ee uu culimmadu waxay ku ijmaaceen ogaado waxay isku khilaafeen ogaado markaasuu ogaanayaa wuxuu isaguna markaa ku qawlayo iyo halkuu u kacayo markaasuu ogaanaya markaa waa madhabantaasi waa wuxuu ra'yigiisu ku sugmay uu u noqonayay waa haddaynu mujtahidka mutlaqaan idhaahno haddaynu iseka muqayadka ahee mujtahidulmadhab aynu idhaahno ayaa loo jeedaana waxaa muraadku noqonayaa inuu og yahay khilaafka culimmadu ay isku khilaafeen wa madhaban waa inuu og yahay wuxuu ku sugan yahay ra'yiga imaamkiisu markaa qawaacidda madhabka imaamkiisa waa inuu yaqaana si uu markaa usuushiisa ugu soo saari karo amaba yacni aqwaasha imaamkiisa ugu kala rajixi karo markaa khilaafan wa madhabanna taasaa looga jeedaa waxa kaluu sheekuu yidhi wa an yakuuna kaamila alaalati fi lijtihaad waa inuu yahay aaladiisa iyo alaabtiisa iyo tuulkiisu miduu u dhan yahay tuulka waxaa la yidhahdaa masalan kuwa farsamo yaqaaniinta alaabtan ay wax kaga shaqeeyaan ayaa tuul la yidhaahdaa markaa dee waa farsamo yaqaan mujtahidkiina tuulkiisu miduu u dhan yahay waa inuu yahay fil ijtihaadi xagga ijtihaadka ilaa ninkii su-aalaha la weydiinaya oo la doonaya inuu ka jawaabo markaa mid baanadiisa iyo dismiskiisa iyo kelbadiisa iyo waxa alla wixiisi oo dhan u dhan yihiin oo dabeetana nusuustii kula soo baxaya waa inuu yahay ka min alaala ibnu firkaaxa mafasaari sharaxiisan uu ku sharxay isagu adilla halkaa aalla aynu adilla ayuu markaa laba meeloodba meel soo socotay halkanba isagu an yakuuna kaamila aladilla waa inay adiladiisu u dhan tahay fil ijtihaadi xaggan ijtihaadka in adiladiisu u dhan tahay waa inuu yahay markaa aaladaa ama adilada laba qowl baa ku jira oo macnaa mid waa xagga wuxuu noqonayaa maskaxda waa in maskaxdiisu ay fayowdahay waa in fahankiisu wanaagsan yahay oo wax la soo bixi kara waa inuu yahay idan markaa intan ka dambaysa ee caarifan bimaa yaxtaaju ilayh ayaana waxay noqonaysaa hadal dambe oo isaguna sidiisa u yaalloo laga maarmaan u ah ama kaamilu aalaha ama adilada waxaa looga jeedaa waxaan soo socdo oo waxaan soo socdo ayaa u noqonaya tafsiir oo waxaa looga jeedaa inuu noqdo kaamil alaala fi lijtihaadi carifan xalak waa inuu yahay carifan mid yaqaana bima yaxtaaju ilayh wuxuu u baahan yahay fi sibaati alaxkaam axkaamta la soo bixitaankeeda wuxuu uga baahan yahay waa inuu yaqaanaa oo maxaa axkaamtan lagula soo baxayaa dee wuxuu ugu baahan yahay axkaamta la soo bixitaankeeda naxwadii waa inuu yaqaana cilmu naxwihii maxaa yeelay macnihii baa dee icraabta iskhilaafkeeda ayuu isku khilaafayaa markaa naxwihi icraabtii waa inuu yaqaanaa dakaatu ljiniini dakaatu ummihi iminka dakaatu ummihi haddii la godo oo dakaatu ummihi la yidhaah waxay noqonaysaa dakaatuljiniini dakaatu ummihi weeyi yani waxa yidhahee ama haddii la yidhaha dakaatul-jiniini ka dakaati ummihi haddii la yidhaahdo waa gawraca hooyadii oo kale yani waxaa loo gawracay si hooyadii loo gawracoo kale ama gawracan isaga la gawracay unba hooyadii gawraca hooyadii la gawrac unba isagana gawrac u noqonaya waa laba macno oo kale gedisan in la yidhaha gawraciisu gawraca hooyadii buu la mid yahay oo si hooyadii loo gawracay baa sida loo gawracaya marka isagoo jiniinkii iyo urjiifkii la gawraca mooya lama cuni karayo ayay noqonaysaa haddii la yidhaha gawraca isaga hooyadii la gawraca unbaa gawrac u noqonayana wax la gawracaya ma jira saasaa lagu cunaya wey urjiifkii neefkii la gawracay markaa naxwihii iyo markaa qaabka loo ciraabo ayaa axkaamtii markaa ay isku khilaafaysa inuu aqoon u leeyahay waa laga maarmaan luqadii iyadana waa inuu aqoon u leeyahay oo markaa mufradaadkeedii iyo waxyaalihii markaa ku soo arooray aayaadka axkaamta iyo akhbaarta axkaamta ka hadlaysa ugu yaraan haddaanu dhammaantood wada aqoonna waa inuu intaa yaqaanaayo luqadiina si fiican waa inuu yaqaanaa waa inuu yahay mid yaqaanaa rijaashi waa inuu macrifo iyo aqoon u leeyahay xadiidka warinayay si uu markaas dee u qaato oo wuxuu ku dhiso ka maqbuulka ah riwaayadiisa ka majruuxa ah ee aan waxba laga qaadanina aanu xugun uga dhisin oo uu uga tago waa inuu aqoon u leeyahay maantana dee axaadiidii iyo kutubtii oo dhan waa laynoo wada takhriijiyo adigoon markaa rajaashiis iyo wixiisiiba eegin ayaa rakaaga shaqeeyana waa saxiix iyo waa daciif iyo waa xasaniya waa mid walba lagu odhanaya oo lagu soo hordhigaya waa inuu yaqaanaa aayaadka ku soo arooray axkaamta tafsiirkooda waa inuu yaqaanaa aayaat laxkaam waa inuu markaa tafsiirkooda yaqaanaa culimo fara badan markaas ayaana wax ka qortay oo madaahibta oo dhan yani way kala leeyihiin oo iminka maalikiyadoo kale ibnu carabiya bay leeyihiin aayatulaxkaamka axnaafdoo kale waxay leeyihiin markaas jasaas oo kale shaaficiyadoo kale kayaharaasi nin laydhaha bay leeyihiin yani qaar markaa guud ahaan uga wada hadlaana waa jiraan kuwa mucaasiriinta kan labada mujallada ee rawaayculbayaanka ee saabuni leeyahay ayaa ka mid a waa inuu aayaadka ku soo arooray axkaamta tafsiirkooda yaqaana walakhbaari alwaaridati fiiha akhbaarta ku soo aroortay axkaamtana iyadana waa inuu aqoon fiican u leeyahy oo nusuusta kitaabka ee tacalluqa axkaamta la leh waa inuu yaqaanayo inuu korka ka wada xafisan yahay maahe waa inuu markaas garanaya oo meelaha laga helayo uu garanaya oo marka uu u baahdo wax ka fiirsanayo waxa kale oo sheekha markaa iyana dhaafday oo shuruudda muhiimka ee qofka muftiga looga baahan yahay ka mida waa inuu caadil yahay macnaha caadilkana waxaa looga jeedaa qof dhaqan wanaagsan lahoo diinta ku dhaqma waa inuu yahay haddii kale oo aanu markaas qof diinta ku wanaagsan aanu ahayn oo qof markaa diin leh aanu ahayn dee looma saamaxayo markaa inuu wax fatwoodo sidaa daraaddeed ba waxay culimmadu yidhahdeen almufti almaajin yuxjaru calayhi bay yidhahdeen muftiga maajinka muftiga maajinka waxaa la yidhahdaa ka aan wuxuu leeyahayna u aaba yeelaynin wax laga sheegayana aan u aaba yeelaynin markaa iska miidaamahe iska jeeda ayaa la yidhaahdaa almufti almaajin ama jaahilka ahay marka aan waxba garanaynin maxaa yeelay dee ilaahay muxuu yidhi waxaa la doonayaa qofka aan caadilka ahayn maxaa aayadda qur-aanka ti in jaakum faasiqun binabayn fatabayanu iska hubiya baa la yidhi laba arrimood baa muftiga maajinkaa ka imanayo waxay yidhahdeen mid weeyaane dee waxaa laga yaabaa qofka uu jecel yahay ee markaa ay wadaaggu iyo saaxiibtumada ka dhaxaysana inuu markaa u jilciyo ka markaa u cadhaysan yahay inuu ku adkeeyo ayaa laga yaaba ille qofkii qof toosan aha waa qof faasiqe midda labaad dee qofkii faasiq aha waxaa la yidhi fatabayanuu warkiisa iyo hadalkiisa iska hubiya dee muftigii wax sheegayaba haddii aan lagu kalsoonayn wuxuu sheegayey oo dadkii la yidhi hadalkooda iska hubiya isna markaa ma toosna markaa waa inuu yahay qof caadilo waa inuu yahay qofka muftiga ahay wax sheegaya halkaa haddaba markuu yidhi muftigii waa inuu weliba muftigii mujtahidka ahaa culimada in fara badan ayaa waxay ku tagtay yacni qofka muftiga waxa laga maarmaan ah dee inuu mujtahid yahay oo ninkaa mujtahidka ah ee darajatulijtihaad gaadhay ee axkaamta la soo bixi karaya ayuunbaa wax fatwoonaya kii kale isagu markaa heerka aan gaadhsiisnayn isagu mufti ma noqonayo ayay yidhaahdeen waana masale markaa culimmadu ay isku khilaafeenoo in badan baa yidhi markaas yacni shardi maaha inuu markaa ninka muftiga ahi uu noqdo mujtahid inuu noqdo nin markaa madaahibta iyo madhabkiisa aad u yaqaana iyo furuucdiisa oo si fiican u yaqaana ayaa isaga lafdiisu fatwoon kara sida qadaaga oo markaskiisa iyo xaruntiisu ay ka weyn tahayba aan ijtihaad loogu shardinaynin wuxuu uhi wa min shardi lmufti muftiga shardigiisa waxaa ka mid ah an yakuuna in noqdo caaliman mid yaqaana bilfiqhi fiqhiga waa inuu yaqaanaa aslan asal ahaan oo usuulkiisii waa inuu yaqaanaa wa farcan farac ahaanna waa inuu yaqaanaayo masaa'ilkiisiina waa inuu yaqaanaa khilaafan wixii ay culimmadu isku khilaafeen waa inuu yaqaanaa wa madhaban madhabkana waa inuu yaqaanaayo hadduu mujtahidulmutlaq muqayad yahay waa inuu dee madhabka imaamkiisa si fiican u yaqaanaa haddii uu mujtahidkii mutlaq ahaa yahayna waa inuu yaqaanaa waxa uu ra'yigiisu ku sugmaye ku tegayo inkastoo markaa mujtahidka mutlaqa ah in loo shardiyo madhabkiisii wuxuu ku tegaya inuu yaqaano waxay yidhahdeen markaa waa midaan habboonayn waayo markuu ijtihaado ee uu dee ijtihaadkii isticmaalaaba wuxuu ku tegaya ra'yigiisu wuxuu ku sugnaanayo wuu ogaanaya laakiin ka hor inuu sii ogaadaa ayada waa iska adagtay oo waxaa dikru lmadhabi fi sharaa'id lmufti fi usuuli lfiqi mutlaqan hayru laa'iq shardigaasi ma habboona bay yidhahdeen halkaa in la dhigaa wa an yakuuna waa inuu yahay kaamil alaala ama kaamil aladilla adiladiisa ama aaladiisiiyo alaabtiisiiyo tuulkiisu mid ay u dhammaystiran yihiin fi lijtihaadi xagga ijtihaadka caarifa waa inuu yahay mid yaqaana bima yaxtaaju ilayh wuxuu uga baahan yahay fi istinbaati alaxkaami axkaamta la soo bixitaankeeda wuxuu ugu baahan yahay oo min anaxwi iyo waluqati wamacrifati wa min macrifati rijaali rijaasha xadiidka welisa aqoontooda iyo garashooda wa tafsiiri alaayaati iyo aayaadkii fasirkooda waa inuu yaqaana alwaaridati ku soo arortay fi laxkaami iyo walakhbaari akhbaartiina waa inuu markaa macnahooda yaqaanaa alwaaridati ee ku soo aroortay fiihaa axkaamta dhexdeeda ku soo aroortay maa yushtaradu fi lmustafti kii mustafdiga ahaa waxa isagana loo shardinayo wa min shardi lmustafdi kii fatwada weydiinayay shardigiisa waxaa ka mid a an yakuuna inuu ahado min ahli taqliidi dadka taqliidku u bannaan yahay iyo qabsashada cid kale waa inuu yahay fa yuqallidu lmuftiya muftiga ayuu qabsanayaa fi lfutya xagga fatwadaasuu ku qabsanayaa walaysa lilcaalimi caalimkii uma sugnaanin an yuqallida isagu inuu cid kala qabsaa uma sugnaanin wa qiila waxa la yuqallidu maya waa qabsanayaana waa la yidhi markuu sheekhu inoo soo tilmaamay muftigii shuruuddiisii ayaa mustaftigii halkan mustaftina waa qofkii fatwada iyo jawaabta diiniga weydiinaya su-aasha diiniga weydiinaya min alistiftaa bay ka hadlo istiftaana waa talab alfatwa fatwo doonideed baa la yidhaahdaa marka asaa'il can xukmin sharciyin kii xukunka sharciga weydiinayey weeye mustaftigu muftigana waxaan idhi almuqbiru can xukmin sharciyin xukun sharciya kii ka warramayay buu kaasina ahaa kana waa kii weydiinayo doonayey xukun sharciya markaa wuxu uhi shardigiisa waxaa ka mid a inuu ahlu taqliid yahay dadka taqliidka iyo cid kale inay qabsadaani u bannaan tahay waa inuu yahay ee aanu isaga lafdiisu mid ahal u ah ijtihaad waa inaanu ahayn qof caami ahoo aan waxba garanaynin waa inuu yahay ama qof dee mutacalim oo wax garanaya oo aan derajadii lagu ijtihaadi jiray axkaamta lagula soo bixi jiray aan gaadhin waa inuu yahay kaasaa ahlu taqliid la yidhaahdaa ahlu jawaazi taqliid yacni inuu taqliid iyo cid kale qabsashadeed u bannaanada kaasaa ehel u ah hortu kaa waa inuu yahay mar haddaynu sidaa nidhi kaa isagu aan aqoon tarayn fa yuqallidu lmuftiya kaa muftigaa ee u fatwooday ayuu qabsanayaa filfutya buu u qabsanayaa fatwadaa diiniga ayuu isaga u qabsan halkaa fa yuqallidu lmuftiya fi lfatwa laba masale ayaa ku jira waa midda koobaade hortu ciddan uu qabsanayuu wax weydiinayaa waa cid muftiya cid muftiya oo shuruuddii aan soo sheegnay ee fatwadu ay lahayd isagula weeye kaasi waa mid jaahil isaga markaas dee waxba la weydiin maayo hadalkiisana la qabsan maayo ee wuxuu qabsanayaa waxa weeye cidda muftiga ah waa mid filfutyaana maxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa fatwada iyo wuxuu u sheegay buu ku qabsanayaaye hadduu arka isagoo wax samaynaya iyada taa ku qabsan maayo ku raaci maayo hadduu arko qofkii jaahilka caalimkii oo wax samaynaya uma banaana inuu ka daba sameeyo yidhaahdo sheekh hebel baa sidaa samaynayey leanna waxaa laga yaabaa inuu u sameeyey arrinaan isaga u muuqanin waxaa dhici karta waxaan sahwi inuu u sameeyey ayaa dhici karta marka wuxuu ku qabsanayaa waa fatwada iyo jawaabtaa diinigu u bixiye ma aha yacni xagga wuxuu sameeyey dee in fara badanna waa kuwa yidhaahdaa oo yacni dee sida muftiga maajinkaaynu markaas soo tilmaamayna markii dhawaydoo kale yani waxaad qabsataa uun cilmigayga qabsan lakiin camalkayga ha qabsanin markuu arka markaa cilmigiisi iyo camalkiisa iswaafaqi waayaan oo wuxuu dadka u sheegaya wuxuu samaynaya iswaafaqi waayaan ayaa waxay dhahdaan cilmigayga qabsan lakiin camalkayga faraha ka qaado ha qabsanin sidaa daraaddeed ayaa sheekh islaam ibnu taymiya wuxuu yihi bacdu salaf waxay dhaheen adcafu lcilmi alru'ya cilmi waxa ugu liita aragti inuu yidhaahdo qofka caalimka hebel oo waxaa samaynayaan arko dabeed aniguna sidaas ayaan ku sameeyey waxaa kaloo sheekh iyaas ibnu mucaawiya la yidhaha laa tandur ilaa camali lcaamil ilaa camali alcaalim ha eegin camalka caalimka leanna waxaa laga yaabaa dee in la weydiiyo oo markaa dee si kugu sheega ayaa laga yaabaaye khaliil ibnu axmedna waxaa laga wariy inu yihi icmal bicilmii walaa tandur ilaa camali yanfacuka cilmii walaa yadurka taqsiirii waxaad ku dhaqantaa cilmigayga hana eegin camalkayga cilmigayga ayaan ku anfici doona gaboodfalka laakiin anigu aan sameeyey yani waxba ku yeeli maayo haddaba mar haddaynu nidhi mustafdigu waa inuu ahlu taqliid yahay caalimkii uma sugnaani an yuqallida inuu isagu cid kala qabsada uma sugnaa caalimkana maxaa looga jeeda mujtahidkii ninka caalimkaa isagu mujtahidka ee axkaamta la soo bixi karayay inuu kayrkii qabsado oo cid kale markaa qowlkeeda raaca isaga uma banaana isagu ha ijtaada aaladiisi isma haystaaye laakiin waxay ka soo reebeen laba masalo ninkii mujtahidkae caalimkaa wuu ijtihaaday xukunkii waa u soo bixi waayey waa la heli waayey marka caalim kaloo ijtihaaday inuu qabsado waa bannaan tahay amaa xaadisa iyo dhacda ayaa timi waxay keenaysaa jawaab deg dega in laga bixiyo ijtihaadkina wuxuu keenayaa dee inuu markaa muddo qaato markaa dee mujtahid kale oo isagu wixii uu kaga jawaabay iyo wuxuu yidhi ay cad tahay wuu qabsan karaa markaa daruuro ahaan laakiin hadduu ijtihaadu ijtihaadkiisa xugun gaarsiiyo inuu ka guuro cid kala qabsadaa iyada uma banaana qiil baa wuxuu leeyahay waqiila yuqallid caalimka mujtahidka waa u bannaan tahay inuu markaa cid kale qabsado laakiin khilaafku wuxuu ku jiraa kii aan ijtihaadin ma u bannaantahay inuu markaa qabsado cid kale mise uma bannaana sida raajixi waxa weeye inaanay u bannaanayn oo taqliid aan loo ogolayn labadaa xaalo ee aan soo sheegnay mooyaane markaasaynu usoo sheegnay qofka muftigahayba caynkaas inuu yacni shuruudda iyo arrimaha yeesho qofkan mustaftigaana waxaa la doonayaa inuu su-aashiisa iyo fatwadiisa ula jeedo xaq iyo ku dhaqankeed inaanu waxaan khusaynin weydiinay ama ruksooyin ama ninkan muftiga markaa inuu fashiliyo aanu uga jeedin inuu markaa fatwadana weydiiyey cidduu og yahay ama malihiisa ka qaalib yahay inuu fatwo ehel u yahay ee dee ama fatwo u taagan ama dadku ay wax ka qaadanayaan amaba yacni dee qof caadili uu ku yidhi qof markaa diinta ku wanaagsanoo wax ka sheegi karayo weeye welibana kuwa ugu wanaagsan ee ugu xalaal mirashada badan waa inuu doontaa wa min shardi lmustafdi waxaa ka mid a an yakuuna inuu noqdo min ahli taqliidi dadka taqliidka iyo cid qabsashadu ay u bannaan tahay waa inuu yahay oo fa yuqallidu muftiya muftiga ayuu qabsanayaa fi lfutya fatwadaasuu ku qabsanayaa oo u dabagelayaa isaga walaysa lilcaalimi caalimkii mujtahidkaa uma sunan an yuqallida isagu cid kale inuu qabsado dabagalo wa qiila waxaa la yuqallidu waa qabsanayaayo waa u bannaan tahay cid kale inuu qabsado altaqliid haddaba taqliidkii ayuu iyadana halkan inooga hadlayaa maadaama uu inoo soo sheegay qofkii aan waxba garanayn inuu taqliid samaynayo kii mujtahidkaana taqliid iyo cidqabsasho aanu samaynayni taqliidkii buu inoo caddaynaya haddaba wuxuu uhi wataqliidu taqliidku qabuulu qawlilqaa'ili ka yidhi hadalkiisa oo la aqbalaa la yidhaahdaa bilaa xujatin xuja la'aan yidhi isagoon wax xujaa uu sheegay aanay jirin oo hadalkiisa la aqbalaa la yidhaahdaa fa calaa haadaa kaa haddaan ku soconno qabuulu qowli nabiyi sala allahu alay slm yusamaa taqliidan baa la odhanaya wa minhum culimmada waxaa ka mid ah man qaala mid yidhi altaqliidu taqliidku waa qabuulu qowlilqaa'ili ka yidhi hadalkiisa oo la qaato walxaal anta adigu laa tadri aanad garanaynin min ayna qaala uu xagguu ka yidhi fain qulnaa haddaan idhaahna ina nabiya sala allahu alay slm kaana yaquulu bilqiyaasi qiyaas ayuu nebigu mararka qaarkood dee ku odhan jiray uu ku hadli jiray fayajuus waxaa bannaan an yusamaa in la yidhaahdo lagu magacaabo qabuulu qowlihi qowlkiisa aqbalitaankiisa taqliidan in la yidhaahdaa way iska bannaan tahay buuli taqliid asalkiisa waxaa la yidhaahdaa qoorgelin wadcu shay fi lcunuqi muxiitan bihi shayga qoorta ku wareegsanee qoorta la geliyaabaa taqliid la yidhaahdaa u magacaabidda qofka xilliya jago loo magacaabona waa la yidhaahdaa yani waxa qoorta loo geliyey taqliid lumuur yani ama qallada fulaan kadaa buu u magacaabay macanaa qoortaa loo geliyo arrinkaasaa loo magacaabay xilkaa iyo mansabkaa waa la yidhaahdaa taqliidkiina iminka dee waa qabsasho oo markaa qofkaasi wixii uu yidhi ayuu dee qabsanayaayo qoorta uu gashanayaayo uu ku dhaqmayaa oo qowlkaa inuu markaa qoorta gashaday oo uu qoorta sudhutus wax ka dhigtay ayay ka dhigan tahay markaa haddaba sheekhu wuxuu inoogu qeexay xagga istiraax ahaanna wuxuu uhi taqliid waxaa la yidhaahdaa hadal qof yidhi isagoon wax xujaahoo hadalkiisa uu ku tiiriyo cuskiyeyna aanay jirin oo la aqbalaa taqliid la yidhaahdaa isagoon wax xujaa uu sheegay aanay jirin laakiin hadduu xujadii sheego oo markaas dee aad sidaa ku qaadato dee qof xujadaa raacay oo qaatay baad noqonaysaa laakiin waa inaad aqbasho qof qowlay oo wax xujo ana aan sheegin ayaa la yidhaahdaa sidaa daraaddeed buu leeyahay qowlkaa haddaan ku soconno oo aynu taqliid sidaa ku macqanayno aqbalidda qowlka nebiga la aqbalo taqliid waa la odhanayaa oo tacriifkaasaa ku ruboobaya leannu nebigu xukunkii ayuu sheegayaa isagoo wax daliilana aan sheegaynin sidaasuu markaa yidhi yacni tacriifkaasunbuu ku ruboobayaa weeye laakiin imaam alxaramayn lafdiisu raximahu llahu xataa kitaabkiisa burhaanka la yidha arrinkaa wuu ku khilaafay waxaanu yidhi culimmada qaarkood waxay ku tegeen taqliidku inuu yahay qubuulu qowlilqayli bilaa xuja oo markaa cidda sidaad tidhaahdaana wuxuu manciyey in aqbalitaanka qowlka nebiga taqliid lagu magacaabo fa inahu xujatun fii nafsihi inuu nebigu daliil sheego uma baahana ee qowlkiisa lafdiisa ayaa daliila markaa qabsashada qowlka nebiga la qabsada iyada taqliid lama noqonayo taqliid waa cid aan markaa wax daliiloo sheegtay jirin oo qowlkeeda la qabsada nebigana hadalkiisa ayaa ah daliil ah markaa sidaa daraaddeed baa waxay yidhaahdeen hadalkaasi yacni in la yidhaahdo qubuulu qowli nabiyi yusamaa taqliidan waxay yidhahdeen waa kalaamun laysa bixasan walaa saxiix faannabiyu lahu sha'nun aakhar nebigu arrin kale ayuu leeyahay laysa ka saa'iri nnaasi dadka oo dadka kale lama mid aha wa qowluhu waajibu litibaacu xujatu fii nafsi qowlkiisu mid la raacayo weeye xujo ayuuna fahantiisa u yahay markaa ma yaalo meesha wax yaalla maaha culamada qaarna waxay leeyahay taqliidku waa qubuulu qowlilqaa'ili qaa'il hadalkii mid yidhi aad hadalkiisa qaadato ood aqbasho adigoon ogeyn hadalkaa meeluu ka yidhi iyo meeshuu ka soo qaatay adigoon markaas garanaynin ayaa la yidhaahdaa taqliidka haddaad laakiin adoo maca daliilkiisi garanaya aada qaadato dee waxay noqonaysaa markaa taasi ijtihaad bay noqonaysaa iyada taqliid lama odhanayo waxaana la yidhi waxaa kaga wanaagsan la yidhaha itibaacu man laysa qowluhu xuja waa raacidda cid la raaca qowlkiisu aanu xujo ahayn oo qowlkii ma xataa ficilkiisii haddaad qabsato waxay noqonaysaa taqliid bay noqonaysaa markaa rasuulka raacitaankiisu taqliid noqon maysa maxaa yeele xujadii ayaa la raacaya ijmaaca ehelkiisa oo la raaca taqliid ma noqonayso ijmaacaasaa dee xujo ah qowlu saxaabi haddii la yidhaahdo oodmana raacda iyana taqliid lama odhanayo marka qubuulu qowli man laysa qowlu xujatan min gayri macrifati daliilihi sidaana waa la yidhi waa aqbalitaanka qowlka midaanu qowlkiisu xujo ahayn iyadoon daliilkiisana aanad garanaynin ama itibaacu man laysa qowluhu xuja waa raacidda midaanu qowlkiisii hadalkiisu aanu xujo ahayn oo aada raacdo ayaa taqliid la yidhaahdaa daba kan dambe lafdiisa wuxuu leeyahay haddii aynu nidhaahno nebigu wuxuu ahaa mid qiyaas ku qowlo oo qiyaas wax ku yidhaahda ayuu haddaynu nidhaahno qiyaaskana hadda waxaa looga jeedaa qiyaaskii aynu soo marnay maahae wuu ijtihaadi jiray haddaynu idhahno nebigu oo waxyiga un kuma gaabsan jirine wuu ijtihaadi jiray oo ijtihaadku waa u badnaa nebiga haddaynu nidhaahno qowlkiisa aqbalitaankiisa taqliid waa la odhan karaa buu leeyahay maxaa yeelay dee meeluu ka soo qaatay inuu ijtihaad yahay iyo inuu waxyigii yahay baynaan kala garanaynin markaa wuu ku rumoobayaa mar haddii nebigu inuu ijtihaada ay u bannaanayd inuu waxyii markaa ka sheegaana ay u bannaanayd markaynu taqliidna ku macnayno qubuulu qowlilqaa'ili wa anta laa tadrii min ayna qaalahu qowlkaa nebiga qabsashadiisa taqliid waa la odhanaya waayo nebiga inuu ijtihaad ka yidhi iyo inuu waxyi ka yidhi ayaynaan kala garanaynin haddaynu idhaahno uma bannaa nebiga ijtihaadna qabuulka qowlkiisa taqliid lama odhanayo leannu waxyi bay noqonaysaa markaa wuxuu ku hadlay oo dhami in la yidhaahdo qowlka saxiixana waxa weeye rasuulka ijtihaad baa u bannaanaa aqbalka hadalkiisana taqliid lagu magacaabi maayo oo iyada sideedu xujo u yahay waxa weeye arrimaha diinta arrimaha adduunyada iyada wax iska bannaan oo dhacday weeye bilijmac waana lagu kulansan yahay sida dee markuu yihi nakiishii timirtii markaa la bacrimin jiro oo kale iska daaya ay sanadkii timirtii madiine waxba ka dhali weyday waa kii markii dambe antu aclamu biumuuri dunyaakum arrimaha sharciga lafdeeda nebigu waa ka ijtihaadi jiray dee waxaa tusinaya aayadda qur-aanka washaawirhum fi lamri arrinka kala tusha ilaahay uu leeyahay dee tashiguna waa ijtihaad markii beder nimankii usaarada ahaa ee lasoo qafaashay waa kii kala tashaday isagii abubakar waa kuwii weel wada maray ee in wax laga qaado isla oggolaaday cumarna uu lahaa hala laayo nin waliba ninka ugu xiga u dhiib qoorta ha ka jareen deetna waa tii canaantu ay ku dhacday nebiga ee qur-aanka aada loogu canaantay markii uu ka hadlayey ila lidkhira markii uu xaramka ka hadlayey inaan xashiishkiisa la goynaynin waa kii markaas cabaasa ila lidkhira awstabeerka mooyaane ee ila lidkhira markaa nebigu u soo noqday marka hadduu waxyi ahaan lahaa dee kama noqdeen bay leeyihin nebigu ee ijtihaad waa kii ninkii kale isagana saxaabiga ahaa beder maalintii markii meeshii la degay buuhi yaa rasuul allahi meeshan ma waxaynu ku degnay waxyi mise dagaalay makiide iyo dee waxaynu ra'yi baynu ku degnay macnaha saxaabigaas wuxuu weydiinaya hadduu ilaahayna dejiyena laga dhaqaaqi maayo haddii kaloo tala ahaan aynu ku degnayna anugu talaan ka leehay buuri nebigu wuxu uhi markaa waxyi kumaynaan degin haddaba inaga rab buuri meeshan oo halkan biyaha badar baynu nimanka ka degaynaa aynu ka qabsanayna buuri marka ishaadku nebiga waa u bannaanaa laakiin qubuulu qawlihi lama odhanayo haddana taqliid wa taqliidu qabuulu qawli lqaa'ili ka yidhaahda hadalkiisa oo la qaataa la dhaha bilaa xujatin isagoon wax xujo ah sheegaynin bilaa xujo uu macnaha qawlay bilaa xujatin xujalaan qawlay ay hadalkiisaoo la qaataa la yidhahdaa facalaa haadaa ka haddaan ku soconno qabuulu qawli nabiy sala allah alay slm yusama taqliidan baa la yidhaha wa minhum waxaa ka mid a man qaala mid yidhi altaqliidu taqliidku qubuulu qawli lqaa'ili ka qaylilka yidhi hadalkiisaoo la qaataa la yidhaha walxaa maanta adigu laatidii aanad garanaynin minayna qaalahu meesha uu ka yidhi iyo haluu ka soo qaatay fayqul lah haddaan idhaha ina nabiya kaana sala allahu alay slam kaana yaquulu bilqiyaas ijtihaad ayuu nebigu wax ku qawli jira uu ku odhan jiray haddaynu idhaahno fayajuus waxa bannaan an yusamaa in la yidhaahdo qabuulu qowlihi qowlkiisa aqbalitaankiisa taqliidan in la yidhaahdo ayaa bannaan alijtihaad ijtihaadkii oo markaa kii inoogu dambeeye ayuu markaa halkan sheekhu kaga hadlayaa wuxu uhi wa ama alijtihaadu ijtihaadka miyaa fa huwa isagu badlu lwusci waa karaanka oo la bixiyo fii buluuqi lgaradi ujeeddada gaadhitaankeeda oo waxa liyaaliye wixii awoodiya karaankaaga aad ku bixisaaba ijtihaad la yidhahdaa falmujtahidu mujtahidku in kaana hadduu yahay kaamila alaallati aalladiisu miday dhammaystiran tahay hadduu mujtahidku yahay bal waad eegaya fain ijtihaada hadduu ijtihaado fi lfuruuci furuucda hadduu ku ijtihaado oo fa asaaba uu asiibo sidii markaas uu ahaa xaqu hadduu asiibo falahu ajraani laba ajri ayuu yeelanayaa uu helayaa wa in akhta'a haddii uu gefana falahu ajrun waaxidun ajri keliya ayuu leeyahy wa minhum culimmada waxaa ka mid a man qaala mid yidhi kullu mujtahidin mid kastoo ku dadaala fi lfuruuci furuucda iyo masaa'ilka aan usuusha ahayn musiibun mid musiiba hoo asiibay weeye walaa yajuusu ma banaana an yuqaala in la yidhaha kullu mujtahidin mid kastoo ku ijaaday fi lusuuli alkalaamiya usuusha kalaamiga musiibun mid asiibay weeyaan lianna dalika yu-addii kaasi wuxuu keenayaa u gaarsiinaya ilaa taswiibi ahli dalaalati baadida kuwii ehelka ahaa in la yidhahdo markaa sawaabay ku sugan yihiin oo min annasaaraa qoladaa nasaarada la yidhaahdo ee kiristanka ah in markaas la yidhaahdo ayaguna markaa sawaabo ayay ku sugan yihiin ayaa ka soo baxaysa walmajuusi iyo qoladaa majuusta la yidhaahdo in markaa la yidhaahdo ayaguna sawaabay ku sugan yihiin ayaa ka soo baxaysa walkufaari iyo gaaladii walmulxidiina iyo nimankaa mulxidiinta la yidhaah wa daliilu man mid daliilkiisu waxa weeye qaala la yidhi laysa kullu mujtahidin fi lfuruuci musiiban ma ahaanin waa qowluhu sala allahu alayhi wasalam uhi man ijtahada qofka ijtihaadee fa asaaba asiibaa falahu ajraani laba ajri buu leeyahy waman ijtahada ka dadaala wa akhda'a gafaana falahu ajrun waaxidun ajri keliya ayuu leeyahy wa wajhu daliilina waxa weeye ana nabiya sala allah alay slam khata'a khata'a buu ku xukumay almujtahida mujtahidkii khata' ayuu ku xukumay taaratan mar wa sawabahu marna sawaab ayuu ku xukumay ukhraa mar kalena inuu yacnii sawaabkii yacnii haleelay oo sawaabkii la yimi ayuu marka qaarkoodna tilmaamay oo labadaasuu marba mid ku tilmaamay markuu sheekhu taqliidkii iyo shuruuddii mujtahidka inoogala soo hadlay oo yacni aynu soo caddaynay qofkii dee shuruuddii ijtihaadka laga helay inay laga maarmaan tahay inuu ijtihaado oo aan taqliid u bannaanayn ayuu halkana markaa ijtihaadkii ayuu sheekhu inoogu caddaynayaayoo uu inoogu sheegayaa markaa wuxuu yidhi sheekhu ijtihaadku asalkiisa waxaa la yidhaahdaa badlu lwusci fii buluuqi lgaradi waa karaankaaga wixii karaankaaga iyo awooddaah oo la bixiyo oo lagu xeel dheeraado badlu lwusci fii buluuqi lgaradi ujeeddada gaadhitaankeedaoo wixii awooddaada iyo karaankaaga aad ku bixiso ayaa la yidhaahdaa ijtihaad waa ifticaal min aljuhd min aljahdi fi lamr bimacnaa marka lagu xeel dheeraado waxa liyaaliya wixii qofka yacni dadaala ama awoodee uu hayo oo uu ku bixiyo ujeeddada uu leeyahay gaadhitaankeeda ayaa la yidhaahdaa ijtihaad waa macnihii lugawiga ahaa buu kaasi u dhow yahay oo tacriif caama waxaana in lagu qaydo xukunka sharcigaa si loo gaadho fii buluuqi lxukmi sharci xukunka sharciga gaadhitaankiisa halka qarad uu yidhi hadda qaradkaa loo jeedaa waa xukunkii sharciga ha gaadhitaankiisa iyo haleelitaankiisa saa daraaddeed baa culamada qaar waxay dhaheen badlu lwusci fi nnadari fi ladilla waxa weeye inaad awooddaada iyo karaankaaga ku bixiso fiirada adillada aad fiirinayso lilxusuuli si aad u xasisho cala alqaطci aw aldanni bixukmi sharciyin si aad markaa waxaasa goyn ama male xukun sharci ah yani waa dadaalka aad ku bixinayso adilada firada yeegdee si aad xukunka sharciga u gaadho haddaba wuxuu sheekhu yidhi mujtahidku haddii kaamilu ijtihaad kaamilu aalla uu yahay nin tuulkiisu u dhammaystiran yahay aalada ibnu firkax waxa halkaana adila buu ku tilmaamay haddii adiladiisu u dhammaystirantay fi lijtihaadi oo aalaadkii ijtihaadka oo dhan oo axkaamtii garanayo waa mujtahidkii mutlaq ahaa ayaana looga jeedaaye oo dabeetana uu ijtihaado furuucdii buu ku ijtihaayay furuucda hadda waxaa looga jeeda masaa'ilka fiqiga ah ee danigaa baa looga jeeda ee daliil qaatica aan lahayn ila halkaasaa lagu ijtihaadaaye masaa-isha adilada qadcigana iyada laguma ijtihaado ee masaa-isha fiqiga ee daniga ah ayaa looga jeedaa hadduu furuucda iyo masaa'ilka danigaa ku ijtihaado oo asiibo laba ajri buu leeyahay hadduu gafa ku ijtihaado hadduu gafana hal ajri buu leeyahay asibiddana waxaa looga jeedaa waxa uu ku ijtihaaday hadduu xukunkii sharciga ahaa waaqica iyo jiritaanka siduu ku ahaa hadduu asiibo waafaqo laba ajri buu leeyahay oo ilaahay inuu garanayo intay leeg yihiin ajri ijtihaadka iyo ajri xaqa hareeritaankiisaas waayo dad badan baa raacayo dee xaqii ku raacaya haddii uu gafana hal ajri ayuunbuu leeyahy ijtihaadkaasi ku leeyahay khata'an iyo gefganna waa loo dhaafayaa oo dee umu qastiin inuu isagu dee ku gabadfala xagga ijtihaadka mooyaane waana qowlka saxiixa ah inaanu mujtahid kastaa musiib ahayn ee kadda hadalkaasi wuxuyna tusinayaa markaa inaanu mid kasta oo ku ijtihaaday masaa'ilka furuucda inaan musiib ahayn ee musiibku miduu yahay ka kalena uu gafay sida imaam maalik iyo abu xaniifa iyo shaaficiya xanaabiliba ay qabaan weeye wa minhum culimada waxaa ka mida mid yidhi kullu mujtahidin fi lfuruuci musiibun mid kastoo furuucda ku ijtihaaday waa musiibo wuu asiibay oo taana maxay u daliishadeen waxay u daliishadeen xadiidkii bukhaariga ee uu nebigu yidhi laa yusalliyana axadun alcasra ila fi bani qurayda casar yaanu tukanin yacni reer bani qurayda oo la gaadho mooyaane deeta qaarkood baa casarkii dariiqa ku soo gaadhay intii uu dariiqa ku soo gaadhay baa isqabatay qaar waxay laa nusalli xataa naatiyahum ilaa aan qoladii u tagno dee ma ma tukanayno nebigu wuxu uhi yaanu tukanin ilaa fii bani qurayda qaarna waxay dhaheen bal nusalli lam yurid lam yurad mina ama lam yarid mina dalik nebigu arrinkaa inagama doonayna inaynu dadaalno aynu dhaqsa u gaadhnaa unbuu doonaye war salaadda halkan aynu ku gaadhaynaa aynu aynu aynugu soo gaadhay aan ku tukanno markii arrinkii nebigii loo sheegay labadii qolo midnaba ma canaanin markaa mid kuwana waa ijtihaadeen kuwana waa ijtihaadeen markaa mid waliba inuu musiib yahay ayuu ku tusinayaa khilaafka waxaa kaloo mansha wahu ka dhalanayaa oo ayana la isweydiiyaa ilaahay waaqico kasta iyo dhacdo kasta ma xugun mucayana buu fii nafsi alamri ku leeyahay intaanu qofkan mujtahidkaah ijtihaadin mise xugun mucayana kuma laho go-ane xugunka ilaahay waxa weeye mujtahidku waxaanu ijtihaadka ku soo saaray halkaasaa khilaafku uu kusan leeyahay markaa qoladaa hore waxay leeyihiin xugun baa ilaahay u sugnaaday masale kasta mucayana intaanu ninkan ijtihaadinba xukunka ilaahay waa sii yaallaa kii markaa asiibaana ee haleelaana marka waafaqaana musiib buu noqonaya kii aan waafaqina mukhti buu noqonaya qolyahan kalena waxay leeyihiin maye wax xugunoo ilaahay uu leeyahay oo meeshan yaallaa furuucdan ma jiro intaanu mujtahidkani ijtihaadin ee xukunkiisu waxa weeye waxaa mujtahidku uu soo saaray ee ijtihaad ku gaadhay baa xukunkiisu noqonaya manshaa khilaafkii halku ka dhalanayaana waa halkaa ayada furuucdii saasaa la isugu khilaafay laakiin wuxuu leeyahay in la yidhaahdo mid kastoo usuusha kalaamiga ah ku ijtihaaday waa musiib ayada ma bannaana in la yidhahda al-usuul alkalaamiya waxaa looga jeedaa masaa'ilka caqiidada ee cilmulkalaamka loo nisbeeyey cilmulkalaamna runtii waa waxa ay nimanka mutakalimiinta la yidhahdo ay keeneen ee xagga markaa usuusha diinta ay ku keeneen markay caqaa'idda sugayaan ayaa markaa duruq dheer oo markaas yacni caalamkani waa xaadid inuu xaadid yahay maxaa ku tusinaya ilaahay waa qadiim inuu qadiim yani waxa lagu sugaa sifooyinka ilaahay waxaasoo dhan jaranjaro dheer oo kalaam iyo markaa xujaj caqliya ayaa lagu sugaa ayagoo markaa dee qur'aanka iyo sunnihii in badan oo ka mida ka jeestay oo aan deliishanin laakiin markaa lahaa iyagu qolyaanu markaa kula doodaynaa marka caqiidadii unbaa loo jeedaaye mid kastoo usuusha kalaamiga ama caqiidada ku ijtihaaday isaga oo dabeetana ijtihaadkiisa wax kasi musiiba iyada lama odhan karo ee musiibku waa midun kii kastoo dhan waa mukhti weliba sidaana waa lagu ijmacsan yahay bay yidhaahdeen in caqaa'idka khilaafkoodu ijtihaadka markaa lagu ijtihaado la isku khilaafay aanu mid waliba musiib ahayn ee qaarna ay musiibiin yihin qaarna mukhtiin yihiin maxaa ilaha hadii la yidhaha mid kastoo caqiida ku ijtihaaday waa musiib haddii la yidhaha wuxuu keenayaa dee kuwii baadiyoobay oo dhami inay markaa dee muse ay noqdaan markaa ku ehlu sawaaba nasaaradii oo markaa dee ayagu markaa diintoodii bedelay oo saddex ilaah baa jira markaa ayagu qaba oo aabba iyo markaa ibnigii iyo ruuxulqudsigii ayaa jira oo saddexdaa ilaah baa jira qaba in kuwaa la taswiibiyo oo la yidhahdo waa mujtahidiino dee waa mar hadday ijtihaadeen waa musiibiin in la yidhaahdo majuustii oo dabka caabuda iyo dayaxa iyo cadceedda oo iyaguna lakawnku laba ilaah buu leeyahay oo nuur iyo iyo dulmi ayuu leeyahy oo khayr iyo sharba halkaasi ka soo baxaa kufaartii waa cadfu caamin calaa khaas gaalkii kuwa horena gaaladun bay soo gelayaan waa gaalnimadii weynade millada ka saaraysay waa kufrigii beeninta waa kufrigii isweynaynta waa kufrigii kajeesiga waa kufrigii shakiga waa kufrigii nifaaqa iyo mulxidiinta mulxidiintuna waa qofka adyaanta oo dhan ka gaaloobay ayaa mulxid la yidhaahdaa ama kaa markaa asmaada ilaahay dee weeciye ee ilxaadka ugu sameeyena mulxid waa la yidhaahdaa haddaba wuxuu sheekhu inoogu noqday uu yidhi kan yidhi mujtahid kastaa furuucda inaanu musiib ahayn daliilkiisu waxa weeye buu ina yidhi xadiidka man ijtahada fa asaaba falahu ajraani waman ijtahada wa akhطa'a falahu ajrun waaxid xadiidka bukhaariya muslim baa loo tiiriyaa laakiin lafdigan hadda halkan lagu sheegay lama qif calayh fi lkutubi sita afarta sunanka iyo bukhaari iyo muslim lafdigaasi midnaba kuma yaallo lafdiga bukhaarigu waxa weeye idaa xakama alxaakimu markuu xukume fajtahada u dilo uma asaaba falahu ajraan wa idaa xakama fajtahada uma akhta'a falahu ajr ayuu leeyahy waana laga yaabaa dee kutubaha kale ee macaajimta iyo inuu markaa yahay waa dhici karta laakiin kitaab bukhaariy muslim baa loo tiriya bukhaariy muslim lafdigoodu waa sidaase sidan maaha kutubu sita markaa kuma yaallo sidaa daraaddeed baa waxay ku tilmaameen sheekh imaam alxaramayn sida dahabi iyo rag fara badan markaa ay ku tilmaameen nin markaa bidaacadiisu xagga xadiidka aad iyo laxaad imaamulxaramayn ay ugu yarayd bay markaa ku tilmaamaano waxyaalo fara badan bay soo qaataan si xadiid markaa uu saxiixiyo markaa aan waxba ka jirin iyo qaar markaas kale ayay tilmaamaan waxyaalo badan markaasoo rag badan oo ka dhiciyey qoladaa markaa weerartayna ayay iyaguna jiraan wuxuu uhi waa mal ijtihaadu ijtihaadku fa huwa isagu badlu lwusci waa karaanka iyo wixii awoodda oo lagu bixiyo fii buluuqi algaradi ujeeddada gaadhitaankeeda qaradka hadda maxaa looga jeeda xukmigii sharciga ahaa ee la doonayey falmujtahidu kii mujtahidka ahaa in kaana hadduu ahdo kaamila alaala ama kaamila aladilla adiladiisu miday dhammaystiran tahay ama aaladiisu iyo tuulkiisu miduu dhammaystiran yahay fil ijtihaadi xagga ijtihaadka bal waa adeegaya fain ijtihaada fi lfuruuci hadduu furuucdii ku ijtihaado markaa waana taynu hore usoo tilmaannay yacni qowl ku jiray furuucda iyo usuusha markaa uqaybinteeda iyo markaa sheekh islaam ibnu taymiya hadalkiisii iyo hore ayaynu markaa usoo tilmaan laakiin furuucda hadda masaa'ilka waxaa looga jeedaa fiqiga ah ee dhanniga ah en daliil qaatica aan lahayn baa looga jeedaa oo fa asaaba dabeedna uu asiibo oo waafaqo falahu ajraani laba ajri buu leeyahy wain ijtahada hadduu dadaalo wakhtaa u gafana falahu ajrun waaxidun ajri keliya ayuu leeyahay wa minhum waxaa ka mid a man qaala mid yidhi kullu mujtahidin mid kastoo dadaala fi lfuruuci furuucda ku ijtihaada musiibun mid asiibay wey mid asiibi wey walaa yajuusu maana an yuqaala in la yidhaahdo kullu mujtahidin mid kastoo ku ijtihaaday fi lusuuli alkalaamiya usuusha kalaamiga ee caqiidada musiibun musiib weeye lianna dalika haddii la yidhaha mid kastoo caqiida ku ijtihaaday waa musiib yu-addii wuxuu gaadhsiinaya kaasi ilaa taswiibi ahli dalaala dadka baadida u saaxiibkaa dee in la yidhaha sawaab bay markaa ku sugan yihiin waa min anasaara nimankaa nasaarada kristanka walmajuusiya nimankaa dabcaabadka walkufaar iyo gaaladii walmulxidiina iyo kuwa mulxidiinta wa daliilu man qaala ka yidhi qow daliilkiisu waxa weeye laysa ma ahaanin kullu mujtahidin fi lfuruuc musiiban ka yidhi daliilkiisu waxa weeye qowluhu sala allahu caleyh wasalam nabiga qowlkiisu yuri man ijtahaada qofka dadaala fa asaaba xaqii asiiba falahu ajraani waman ijtahaada ka ijtihaadee dadaala wa akhda'a gafaana falahu ajrun waaxidun ajri keliya ayuu leeyahy wwajhu daliilna waxa weeye ana nabiya sala la alay slm khaa'ahu khada'a almujtahida taaratan dee mar wuxuu tilmaamay khata wuu ku xukmiyo hadduu gafo ajri keliya u leeyahay buuri wa sawabahu ukhraa mar kalena dee sawaab inuu markaa ku dhacay ayuu tilmaamayoo hadduu asiibana laba ajri buu leeyahay buuri wallahu subxaanahu wa tacaala aclam kitaabkii yaraaye